kuwa walaalayaal waxaa loo baahan yahay ducadu si ay u noqoto mid waxtarkeeda yeelata in aadaabteeda la ilaaliyo aadaabta ducadu ay leedahayna rasuulka in badan ka warramay calayhi salaatu wasalaam waata koowaade ilaahay markaad wax weydiisanayso si bo-an ilaahay wax u weydiiso oo ha odhan ilaahay haddaad doontid waxaa isii waa edabdarro ilaahayow waxaa isii dheh oo su-aasha goog ahawna mid yaqiinsan oo shaki aan ka qabin in ducadiisa la aqbalayo marka horeba naftaada ha u dardaar weliyo ilaahayna malaxun ha ka malaysanin oo a inaan ilaahay ducadaada aqbalahayn ee marka hore yaqiin lahaw wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa yaqul axadukum idaa dacaa allaahuma qfir lii in shita waar midkiin markuu ilaahay bari yaanu odhan ilaahay ou ii dembi dhaaf haddaad doonto haddaad doonto yaanu odhanin allahuma arxamnii in shita ilah haddaad doonto ii naxariista yaanu odhanin liyaczim ilmas'ala fainahu laa mukrih waar su-aasha ha gooyo ilaahay cid khasbi kartaa ma jirtee oo ilaahay mar walba subxaana watacaala waxaan wax kugu siinaya waa biikhtiyaari waa doorashadiisa cid khasabtay ilahay ma jirta subxaana watacaala wuxuu uhi rasuulku udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba waar ilaahay barya idinkoo yaqiinsan in ilaahay ducada idinka aqbalayo waaclamuu ana allaha laa yaqbalu ducaa'an min qalbin gaafilillaahi ogaadana ilaahay barya iyo duca inaanu ka aqbalin qalbi waxa weeyaan haafil oo moogan ilaahay cadamadiisa aan ogeynba khushuucduna ay ka maqanta oo laahi oo iska ciyaarayaba ilahay inaanu duco ka aqbalayn ogaada arrinta labaad waxay tahay baryada waa inaad ku celceliso oo aanad ka daalin suu rasuulkeennu aha calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi ibnu mascuud kaana rasuulu llahi idaa dacaa dacaa halaata wa idaa sa'ala sa'ala halaata wuxuu ahaa rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam ilahay hadduu baryo saddex jeer buu ku celin jiray ilahay hadduu wax weydiistana saddex jeer buu weydiisan jiray abu daawuud baa wariyey bisanadin xasan waa arrinta saddexaade waa inaana degdegin degdeguna waa inaad tidhaahda ilaahay baan barye baryo waxba laygama aqbalin ma ogin in laga aqbaliyo in kale waxaa suurtagala in laga aqbalay oo dib laguugu dhigay ducadan wanaageedi in balaayo lagaaga leexiyey inaad sidaa tidhaahdana waxay keensanaysaa inaad quusatad ilaahay ka quusato ilaahay haddaad ka quusato naxariistiisana waad halaagsanta wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yustajaabu liaxadikum ma lam yacjal yaquulu dacawtu falam yustajab lii midkiin ducadiiyo baryada waa laga aqbalaya intaanu degdegin degdeguna waa inuu yidhaahdo ilaahay baan baryo waa layga aqbali waay deeta ducadiiyo baryadii uu iska daayo oo waxa weeyaan uu ka daalo bukhaariiyo muslim baa wariyey marka asbaabta ducada in la aqbali waayo keensanaysa waxaa ka mida isticjaalkiiyo degdeg ee inaad tidhahdo imisaan ilaahay baryino haddana ana waxba arag ha odhanin sidaa yaa cabdallah ilaahay adigaa u baahana ilaahay kuuma baahna subxaana watacaala ilaahay adigaa wax ka dooniya ilahay waxba kaa dooni maayo ilaahay subxaana watacaala ayaa kaaga ballan qaaday baryada malaxun ilahay ha ka malaysan wuxuu ka dhigay addoonku markuu sidaa leeyahay inuu ilaahay bukli ku xukumayo oo uu leeya ilahay waa bakayr waa markaa sifo aad iyo aad looga wanaagsayo addoonku inuu sidaa ku sifoobo arrinta afraad waxaa loo baahan yahay addoonku ducadiisa iyo baryadiisa waa inuu la eegto wakhtiyada qiimaha badan ee barakaysana ducada la aqbalo sida yowma carafa oo kale iyo sida bisha ramadaan aynu ku jirno iyo sida yowma aljumca min alusbuuc maalinta jumca weliba waxa weeyaan maalinta jumcaha intaanay qoraxdu dhicin ka hor ducadu waa mustajaaba suu ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waktu saxar waktiga waxa weeyaan habeenku saddex noolood markuu uqaybsamo qeybtiisa dambe wa waktu nuzuul ilaahi ah waktiguu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu soo degaa kula leylatin ila samaai dunya buu usoo degaa waxaanay marka uu hadho habeenka saddex meeloodow meel waxaana ilaahay u yidhaahda man yadcuunii faastajiibu lahu waar kuma ay baryaayaan baryadiisa ka aqbalaa ilaahay baa sidaa inala waktigaa subxaana wa tacaala man yas'alunii fa uciyah waar kumaa wax weydiisanayo waxaan siiya wuxuu iweydiistaan siiya man yastakfirunii fa akfiru lah kumaa waxa weeyaan dembi dhaaf iweydiisanayaan u dembi dhaafa waa xadiis muttafaqun calayhi bal mutawaatira qofka waxa weeyaan ugu xoolo moogin oo qofka waktiga faakfiruu min adducaa addoonku rabbigii wuxuu ugu dhow yahay marka uu sujuudsan yahay ee waktigaasi baryada farabadiya kadalika waxa weeyaan marka atixiyaadka qofku uu dhameeyo uma liyakhtar min almas'alati maa sha'a buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aasha ha ka doorto waxa weyaan waxa uu doono khayr idunya walaakhira ha ku ducayso khayrka adduunya iyo ka aakhiraba marka atixiyaadka aad dhamaysa ka hor iyo ka dambe labadaba inaad ducaysata iyaduna waa ay fiican tahay marka aada maqasho siyaaxu diig dhawaaqa iyo qaylada waxa weeyaan diigga marka aada maqasho waktigaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uhi ducaysa waxaa kaloo iyaduna muhima qofku inuu ku dadaalo ducooyinka waxa weeyaan koob kooban ducada kooban waxaa looga jeedaa ducada ereyadeedu ay yar yihiin macaanida ay xambaarsan tahayna aada iyo aad ay u ballaadhan yihiin rasuulka haddaad dacooyinkiisa u fiirsatana waa kuwa noocaasiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana yastaxibu aljawaamica min adducaa wayadacu maa siwa dalik wuxuu aada iyo aad u jecelaa ducooyinkaa koobkooban ee macaanida weyn xambaarsan ducooyinkaa nooca ahayna wuu iskaga tegi abu daawuud baa xadiidkaa wariyey bisanadin xasan haddaad maanta u fiiristo ducooyin baad arkaysaa la dheereeyey khaasatan ramadaanka aada iyo aad ducooyin loo ballaadhiyey oo laga yaabo intii la tukanaya inta la ducaynaya inay isleekaadaan oo waxa laga ducaynaye maantao dhan lagu ducaynaya haddaad sidaa u egto laba kelmidood lagu soo ururin karo ilaahay ma inaanu fahmahayn baad moodaysa waxaanaad ku hadlayso oo haddaad ijmaalisaad soo duuduubto ilaahay ma inaanu fahmahayn baad moodaysa oo sida ibni aadamka uu baahan ya ilahay tafsiiliya in la kala dhigdhigo ilaahay ducadaasi urursan buu jecel yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam taasi ayuu jeclaa ka ilaali ducada sajciga waxaa la idhaha sajcigu waa maxay isku toostoosinta inaad eriyada isku beegbeegto sidii gabayga oo kale arrinka noocaasiina ducada waa inaad ka ilaaliso lam yakun min hadyi nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aadaabta ducada ka mida khafdu sawt sawtkaaga inaad hoos u dhigto oo aanad korna u qaadin hoosna aanad u dhigin ilaa adigu baad ismaqli weydo markaad ducaysanayso ilahay baad wax weydiisanaysaa dadkan hareerahaaga jooga waxba weydiisan maysa ilaahayna subxaana watacaala waa samiic waa ku maqlaya ilahay subxaana watacaala yaclamu sira waakfa waxa uu yihi ilaahay subxaana watacaala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha asalaatu halkan waxaa looga jeedaa sida uu yihi imaamu shaafici raximah llah waxaa looga jeedaa ducada iyo baryada ilahay wuxuu leeyahay baryadaada kor ha u qaadin oo hala dhawaaqin aadaabti ducaday khilaafsanta walaa tukhaafit biha hoosna ha u dhigin wuxuu yihi shaafici raximah llah xataa laa tusmica nafsak ilaa naftaadana aada maqashin weyde oo adigu aad ismaqli weyde heerkaana ha gaadhsiini korna ha u qaadin wuxuu aayaddan u deliishada alimaamu shaafici raximah llah ducadan jamaaciga imaamku uu ducaynaya dadkuna aamiinta ay ka daba hayaan salaada marka laga baxo inay bidco tahay buu shaafici u deliishada maxamed ibnu idriis shaafici raximah llah oo soomaalidu ay yidhahdeen madhabkiisaanu haysanaa sidaasuu aayaddan u deliishaday wuxuu yihi abuu muusa radia allahu canhu rasuulkaanu la soconay calayhi salaatu wasalaam markaanu magaalada madiine usoo dhowaanay ayaa rasuulku u takbiirtay allahu akbar buu lahaa rasuulku wakabara annaasu warafacuu aswaatahum dadkiina allahu akbar bay yidhahdeen codkoodina kor bay u qaadeen rasuulku wuxuu yihi markaa calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaas arbicuu calaa anfusikum waardadow naftiina u tudha oo bimacnaa duca sawdka hoos u dhiga ina aladii tadcuuna laysa asama walaa haa'iba war ilaahan ad baryaysaan mid dhagaala maaha oo aan idin maqlahayn maxaa dhawaaqan idinku kalifay mana aha mid waxa weeyaan maqan oon xaalkiina aan la socon inakum tadcuuna samiican basiira war waxaad baryaysaan ilaaha subxaana watacaala wax maqla waxna arka oo xaalkiina ka warhaya ilaahay subxaana watacaala nebigiisa zakariya la odhan jiray calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku ammaanay inuu ahaa mid baryada iyo ducada hoos u dhigto id naadaa rabbahu nidaaan khafiya buu ilaha yihi subxaana watacaala rabbigiibuu u dhawaaqay dhawaaq qarsoon oo cid kale aanay maqlahay markaasuu ilaahay subxaana watacaala ilmo weydiisiiyo ubad ilaahayna waa ka aqbalay subxaana watacaala ilaahay wuxuu yihi udcuu rabbakum tabarucan wa khufya ilaahay barya idinkoo khushuucsan qayladeen iyo dhawaaqana khushuucda anfinaysa oo meesha ay ka saaraysa wa khufya si qarsoona hoose ilaahay u barya subxaana watacaala qofku cibaadaadka iyo khayrka iyo wanaagga waxa fiican inuu ku dadaalo qarintooda intuu qarin karo si waxa weeyaan uga badbaado riyaad iyo istuska iyo ismaqashiinta taasina waxay keensanaysaa inuu ducadiisa iyo baryadiisa hoos uu dhigto waxaa adaabta ducada ka mida walaalayaal qofku ducada inuu ku furfurto ilaahay mahadintiisa iyo ammaanta ilaahay uu ammaanaya subxaana watacaala ee uu ku ammaanayo magacyadiisa wan wanaagsan ee sifaadkiisa dhamayska tiran waad aragtay dadku markay ibni aadamka wax weydiisanayaan waxay ka horaysiiyaan famaa baaluka billahi alcadiim walilahi almathalu lacla ilahay waa inaad ammaanto waxaa aadaabta ducada ka mida inaad salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadaada iyo baryadaada aad ka horaysiiso inaad ku khatimto ducadaada iyo baryadaada salliga nebiga iyo ammaanta ilaahay subxaana watacaala iyo mahadintiisa rasuulku wuxuu maqlay calayhi salaatu wasalaam nin ilaahay barya isagoo salaada ku jira ninkaasi oo ilaahay aan ammaanin baryadaa dhexdeeda rasuulkan aan ku salliyin rasuulku wuxuu yihi cajala haada kaasi waa u degdegey manaa waa baryo u ka degdegay wey kadib rasuulku wuxuu yihi ida sala axadukum falyabda bitaxmiidi rabbihi caza wajala wasanaa'i calayhi uma yusalli cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam uma yadcuu bima shaa waar midkiin markuu tukanayo ha ku bilaabo ilahay mahadintiisa iyo ammaanta ilahay u ammaanayo iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa kadibna waxa uu doono oo khayra ilahay ha weydiisto ilahay ha ka baryo xadiidka tirmidi baa wariyey abu daawuud waxaa kaloo iyaduna muhima qofku inuu ilaaliyo tiiba almacam waalmashrab waalmalbas waxa uu xidhan yaha wayna xalaal noqdaan waxa uu cunayaana wayna xalaal noqdaan waxa uu cabayaana wayna xalaal noqdaan si ducada looga aqbalo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha tacaala ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba ilaahay wuu wanaagsan yahay wax wanaagsan mooyaane wax kale ma aqbalo waxun ilaahay ma aqbalo qoosh qooshna ilaahay ma aqbalo wax isku dhex jira xumaan iyo wanaag la isku khalday ma aqbalo rabbi subxana watacaala ilaahayna wuxuu amray dadka muuminiinta wuxuu amray rususha oo ah yaa ayuha arusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa buu ilahay rusushiyey ayibaat xalaasha cuna camal wanaagsanna qabtoo sameeya muuminiintana ilaahay saasoo kale ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati ma razaqnaakum washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun muuminiintaay arsaaqdan xalaasheen idinku arsaaqnay wax ka cuna oo xaaraamta iska daaya xalaashiibaa ciidda ka badan maxaad xaaraan ku falaysa oo ballaarane oo washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun ilaahayna u mahadnaqa haddaad ilaahay caabudaysaan bal hadda u fiirso ilaahay subxaana watacaala camalka saalixa waxa uu ka horreysiyey horta in xalaal la cuno si camalka saalixa loo aqbalo shukrigii iyo mahadnaqii ilaahay loo mahadnaqiyo cibaadadiina waxa ilaahay uu tilmaamay in laga horreysiiyo in waxa weeyaan xalaal la cuno kadib rasuulku wuxuu xusay nin safar dheer safar dheer galay ninkaasi oo boodhaysan oo basaasaysan oo gacmihiisiina kor u taagaya oo le yaa rabbi yaa rabbi buu leeyay ilaahayo waxaa iga aqbaloo shaygaa isii laakiin maxaa dhacay wa matcamuhu xaaraam quudka uu cunaya waa xaaraam wa mashrabuhu xaaraam wuxuu cabaano waa xaaraam wa malbasuhu xaaraam waxa uu xidhan yahayna waa xaaraam wagudiya bilxaraam xaaraamna waa lagu koriyeyba faannaa yustajaabu lidalik kaa sideebaa duca looga aqbalaya manaa laga aqbali maayo wayaan macnuhu waa arrinaan suurtagalahayn ka noocaasiyo in duca laga aqbalo muslim baa xadiidkaa wariye tirmidi bal hadda ninkan in aynu ufiirsana walaalayaal waxaa ninkan ku kulantay asbaabtii ducada lagu aqbalayay qaar badan oo kamida horta waa ta koowaade waa musaafir safar dheer oo tacab iyo mashaqalaba ku jira waa ta labaade waxaa ka muuqata ninkaasi khushuuc iyo tadallul iyo khuduuc baa ka muuqata asbaabtii kibirkuu ka fog yahayo waa nin booraysan oo basaasaysan gacmihiina kor buu u taagaya oo ti aynu tilmaanay rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku ilaahay gacmaha kor ugu taago ila ilaahay wuu inaga sarreeyaa in waxa weeyaan ilaahay uu ka xishoodo iyagoo maran buu kusoo celiyo kani gacmihii kor buu u taagaya ilaahayna magacidiisibuu ku baryayahay oo wuxuu leeyahy yaa rabbi yaa rabbi ilahay wuxuu ugu tawasulaya magacidiisi wan wanaagsanaa haddana lagama aqbalin ducadii maxaa dhacay maxaa looga aqbali waaye talo waxaa looga aqbali waaye xaaraan buu quutay oo caloosha u fadhida hilibna uu kaga soo baxay xaaraan buu cabo haraadka u iskaga biyey xaaraan buu gashan yahay xaaraan baa lagu soo koriyey xaaraantiibaa hareeraysay oo khayrkiiyo wanaaggiiba waxa weyan ka celisay oo ducadii kor uga bixi lahayd ee ilaahay subxaana watacaala xaggiisa aadi lahayd hor taagan oo xijaabtay xaaraanta meel fog ha ka raadinin sigaarka aad cabaysaad burburinaysaa xaaraama kaasaa kuugu filan wax ka hor istaaga ducada in laga aqbalo waxyaabo fara badanoo waxaa jira dadka waxaa laga hela inay xaaraanta u yaqaaniin un xoolaha dadkoo la dhaco ama la xado xaaraantu siyaabo fara badan bay kugu soo geli karta ribadii baa xaaraama oo laaluushkaad qaadanaysay baa xaaraama oo waxaa xaaraama waxa weeyaan qofkii aad khiyaamaynaysay miisaankii iyo beegii aad khafiifinaysay baa xaaraama waxaasoo dhami waa xaaraam wixii sidiisa xaaraam waana ka daranba qofkii cabaya ama khamri cabaya ama sigaar cabaya ama wax lamida markaa si ducada lagaaga aqbalo iska ilaali waxyaabaha xaaraamta ah quudashadoodi iyo cabitaankoodi iyo inaad gashato waxaa iyaduna muhima oo adaabta ducada ka mid a markaad ducaysanayso qiblada xaggeeda ufiirso qiblatu ducaa waa qiblatu salaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa u ahaa sida cali bin abi aalib uu ka soo warinay xadiid saxiixa inuu ducada la qaabili jiray qiblada gacmaha kor u qaad oo ilaahay subxaana watacaala xaggiisa u taag iska ilaali sajciga ducadaada inaad gabay oo kale ka dhigto waxa weeyaan aada wesni u samayso gaara had iyo jeeraale ku dadaal inaad ku ducayso ducooyinka macsuurka ah kuwaasi farabadi kuwa dhinaca rasuulka laga soo guuriyey calayhi salaatu wasalaam ha ku ducaysanin waxaad ku dambaabayso iyo waxaad qaraabadaada ku jaraysatoona waxaa adaabta ducada ka mid ah ilaahay subxaana watacaala rajada aad ka qabto inaad weynayso wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa dacaa axadukum falyucadim iraqba waar midkiin ilaahay markuu baryo rajada ha weyneey ilaahayna wax weyn weydiiso hamoodin ilaahi subxaana watacaala haddaad wax weyn weydiista ilahay inuu ku weynaanayo culays uu ku noqonayo fa ina allaha laa yatacaadamuhu shay buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilahay waxba kuma weynaadaan rawaahu muslim sidaa awgeed ee waxay odhan jireen salafku raxmat ullaahi calayhim ilaahay markaad wax weydiisanayso wax weyn weydiiso oo ay nici jireen waxyaabaha kaafiha ee yaryara hooseeya inaad ilaahay weydiisato waxay odhan jireen haddaad u timaado ka waran nin weynoo dadku ay weyneynayaan oo tirada hegelow maanta waxbaan ku weydiisanayaa waxaasina waa wax iska yar oo aan macno lahayn muxuu ku odhanaya dee wax yar haddii horaba cid yar la doono waxa yar cidda yar baa lala raadsadaayo arrimaha waaweyn aniga ila kaale kuwaasaan wax kaaga qabanaya ilaahay kala xishood subxaana watacaala inaad wax yar weydiisto wixii weynaanaad tirahdo malaa ilahay waxaa kuu qaban kari maayo waxaa aadaabta ducada ka mid a oo weliba aadaab la rabo qalbigu inuu qabto ah asal low ah aqbalitaanka ducada towbadda ilahayna inaad towbad keento madaalimta inaad iska celiso waxyaabaha dadka aad ka dulmidaad ka xoogtay ilaahay inaad qaabishood qalbigaaga ilahay xaggiisa ujeediso ilaahayna inaad ajiibto ilahay ma doonaysaa inuu ku ajiibo ilaahay ajiib wailaa adigoo adigu ilaahay aan ajiibin oo dhawaaqii ilaahay uu ku dhawaaqay aan ajiibin oo wuxuu kuusoo dir kuu dira aan ka bixin ka soo bixin wuxuu kaa reebayna aan ka dheeraan sidee baad u doonaysaa in waxa weyaan ilahay uu ku ajiibo adiga kef kef yumkin dalik say suurtagalu miyaanad xisaabtamahayn miyaanad ogeyn aljazaau min jinsi alcamal inuu yahay abaalmarintu mar walba inay la nooc tahay waxa adigu aad qabato camalkii shaqada aad qabato sidaa ogeed baa ilahay wuxu uhi subxaana watacaala waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwata daaci idaa dacaan addoommahayba hadday kaa weydiiyaan anigu waan dhowahay ka waxa weeyaan ibaryana baryadiisa waan aqbalaya maxaa lagu xisiyey falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi ma doonayaan inaan baryadooda aqbalo an ajiibo aniga hay ajiibaan bu ilahay ley falyastajiibuu lii hayga amar qaataan ilahay waajibaad buu kuu diray ya cabdallah waxbuu ilaahay kaa reebuu kaa mamnuucay wuxuu ilaahay kuu diray ka soo bax oo ilaahay ajiib ilahay markaasuu ku ajiibaya subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala markaasa waxa aad weydiisato waxa weeyaan uu ku siinaya ducada adaabteedu aad iyo aad bay u fara badan tahay intaasi waxa weeyaan aynu tilmaanay ayaa kuwa ugu muhiimsana loona baahan yahay qofka muslimka ahi inuu xifdiyo oo u ilaaliyo